mahadsantahay maxamed labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uhuru moigai kenyatta waxay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal ha noqoto dhinaca arrimaha amniga dhinaca arrimaha qaxootiga soomaalida ku nool dalkan kenya iyo arrimaha socdaalka iyo waxyaabo kale oo markaasi labada shacab ee deriska ay wadaagi karaan sida madaxweynaha shalay uu ka dhawaajiyey markii uu booqday xeryaha qaxootiga ee dadaab waxa uu sheegay inuu madaxweyne uhuru kenyatta la kulmayo tiina maanta ay dhacday oo arrimahaasi way ka wada hadleen labada dal isku aragti ayay ka yihiin arrimahan la xiriira qaxootiga soomaaliya hore waxay u sheegtay in diyaar u tahay in ay qaadasho qaxootigeeda kenya ku nool ee muddada soddonka sano ku dhow halkaani joogay kenyana waxa ay sheegtay iyana in iyadoo dhowraysa xeerarka caalamiga ah ee qaxootiga soomaaliya soomaalida ee ku nool kenya noqoshadooda lagu saleyn doono sida sharciga uu qabo marka taasi waxa ay muujinaysaa in labada dal ay gudageli doonaan qaabka ugu habboon ee qaxootigaasi dalka dib ay ugu noqon karaan iyadoo hore ay u jireen heshiisyo saddex geesood ah oo dhex maray soomaaliya kenya qaramada midoobay haatanna la bilaabayo barnaamij cusub oo labada dal ay si gaara isaga kaashanaya oo la xiriira fududeynta dib u noqoshada qaxootiga soomaalida ee kenya ku dhaqan daawud bal waxaad nooga warantaa marka laga hadlayo dhadhaab soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka kenya ma aha oo keliya kuwa ku jira xeryaha dhadhaab waxaa jira soomaali fara badan oo qaxootiga ku nool dalka kenya hadday noqon lahayd magaalada nairobi iyo meelo kale kuwa ganacsada kuwa ku nool marka arrimahan laga hadlaya ee qaxootiga ee labada madaxweyne ay ka hadleen ma ku jiraan dadka kale ee soomaalida ee ku nool dalka kenya marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya maahan oo keliya qaxootiga ku nool dhadhaab waxaa jira qaxooti soomaaliya oo ku nool xerada qaxootiga kakuma waxaa jira qaxooti soomaaliya oo sharciyo ku haysta magaalada nairobi iyo waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsi halkan ku leh balse sharciyada deganaanshaha halkan ku haysta marka la wajahayo arrimaha qaxootiga soomaalidana ma ahan oo keliya in la wajahayo arrinta dhadhaab dhadhaab waxaa loo hadal hayaa waa xerada ugu weyne dadka ugu badan ay ku nool yihiin laakiin arrintani waxay khuseysaa dhammaanba qaxootiga soomaalida ee kenya ku nool daawud waxaa kaloo nagu maqaalaha in ay jirtay dadaal dowladda soomaaliya ay waday oo la xiriiray sidii safarada soomaaliya iyo kenya loo fududeyn lahaa oo hadda waxaan la soconnaa in dadka soomaalida ee ka taga muqdisho ama soomaaliya meelaheeda kale inay sii maraan wajeerka hor inta aanay tegin nairobi oo lagu sii baaro haddana nairobi lagu baaro marka arrimaha madaxweynaha ma la soo qaaday madaxweynaha dalka kenya taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado soomaaliya wajaar kusoo degto oo baaritaanka iyo ruksada gelitaanka dadka la siiyo aanay markaasi dhici doonin in garoomada ku yaala nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay kusoo mareen wajeer taasina waxay runtii noqon doontaa mid aada u fududeysa waktiga iyo weliba safarka dadka soomaalida iyo weliba dadka kale ee isu socdaalaya labada dhinac tan kale waxaa labada dal ay ka shaqeyn doonaan in si deg dega loo soo afjaro adeegsiga garoonkaasi wajeer oo markaasi la sameyn doono diyaarada toosa ee isaga socdaala soomaaliya iyo kenya taasina ay markaasi muujinayso rabitaanka iyo weliba sida labada dal diyaarka ugu yihiin in ay iskaashigooda sii xoojiyaan maadaama haddii la fududeeyo socdaalka safarada labada dhinac ay markaasi keenayso isdhexgal ka wanaagsan kan hadda jira dhinaca ganacsiga iyo arrimaha kale isdhexgalka bulshada ee labada shacbi ka dhexeeya